عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصدقة العلانية علانية ama jahriga iyo caddaysiga iyo dee iyadoo wixii laba arkayo ay muuqato sadaqadii lala baxayay balbaabkeedii weeye oo maxaa xukumkeedu yahay iyadna maxay adigu bal umuurteeda iyo bal taa wixii kuba tacalluqsanaa buu baab u yahay iyo wa qowlihi casa wajalla ilaahay qowlkiisii uu yidhi الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين كوا ينفقون بحنيا أموالهم حولهودا بالليل هبينكي والنهار مالنتي سرا هو سهان بحنية وعلانية علانية يضل لبارك يبحنية دكواس ajriga iyo wacdigooduna aayadda inteeda dambe ayay kuba suganto inaan wax cabsiyi korkooda ahayn macnaa ilaahay uu ka aqbalaya ka abaalmarinaya fadli weynna way ku leeyihiin taasoo wax cabsiya wax murugoo korkoodiina maba jirto taas baabkii intaanu ku daysay sheekhu dee kolley intaan sako ku jirnayna sakana intaanu axkaamtii sakada faradkaa gudagelin ayuu umuuro dee waxa weeye ama sadaqadii tadawuc ahayd iyo iyadiiba shamlinaya ama sadaqadii tadawuc ahayd buu horraysiyo abaab kala duwanoo tanaan imakaba intaa inoo socotay ah bal markaa aayaddan qur-aanka ayuu ku kaaftoomay oo wax xadiidoo uu isagu halkan ku soo arooriyey may jirin oo dee xadiid shardigiisa gaadhsiisan oo umuurahan caddaynaya ayaaba dee la arkaa inaanu agtiisa ku sugnaanin bal aayaddu laakiin maxay keenaysaa ee dadka iyagu maalkooda la baxaya kuwa hoos ahaan ula baxay iyo kuwa jahri ahaan ula baxayba ee caddaystayba wacdigan iyo rabbi inuu ka abaalmarinayo oy weliba fadligan leeyihiin baa ku wada suganoo markaa ruuxu hadduu sadaqadiisii calaaniyo u bixiyo niyadiisana aanay ku jirin dee waa taa aynu soo marnay arriya inuu burinayo sadaqadii ama wixii inuu burinayo taas niyadiisa iyo qasadkiisu uu mid saxiixa yahay uu markaa calaaniyo u bixiyo dee waa kan oo waa shay jaa-isana fadlina leh aayaddana waa tayada inooguba sugan amaa labadooda keebaa fadli badan taa baabkan ka dambeeya ayaan ku arki doonaa aayaddanna wuxuu sheekhu raximahullahu tacaala soo naqlinayaa sawbnusuulkii aayaddan xadiid cabdirasaaq agtiisa kuba sugan laakiin dacfi ku sugan yahay sanadkiisa oo ibnu cabaas lagaba warinayo ah in cali ibnu abi daalib kuba soo degtayoo afar dirham buu haystuu midna habeen bixiyey habeennimo midna maalintiibuu bixiyey mid hoosahaan buu u bixiyey midna calaaniyo aayadda ay kuba soo degteen bal xadiidka sanadkiisa dacfi baa inooguba sugan kolley cibraduna dee waxa weeyaan cid kuma khaasee waa cumuumka lafdiga sadaqadii calaaniye loo bixiyey bal waxa weeye de iyaduna ruuxu ajrigeedii iyo thawaabkeedii waa leeyahay kola diiniyad qasadkiisu fiican yahay ama intaa wixii dhaafsan baabka kan ka dambeeya ayaan ku arkaynaa wuxuu uhi musanifku baabu sadaqati sir anaa waa hoos ahaan waxa weeyaan sadaqadii loola baxayay bal iyaduna fadligeeda ayuu baabkeedii yahay waqaala abuu hurayrata radia allaahu canhu halkan xadiid uu horana isagoo dhan aynuu soo marray sanadkiisuna dhan yahay matnigiisuna dhan yahay laakinnaa casharka caawana uu inoogu keeni doono si sharaxiisu inoo horreeyo kitaabu salaad iyo abwaabtii masaajidda ayuu intan ka soo qaatayoo baabkii aayadna uu soo qaadan doonaa waana intuu baabka kuba kaaftoomi doono khaasatan ruwaadda ee waxa weeyaan intooda badan sida baabka dhacdo oo xadiidka dambe ee mawsuulkii inaanu baabkan ka mid ahay inuu tarjamo gaara leeyahay siday intooda badani u badan yihiin abudar baa isku mid ka dhigay marka wuxuu yihi abu hurayra radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay isagoo ka warinaya ayaa muxuu idhi annahu qaal wa rajulun macnaa waa toddobadii hadhka maalinta aan hadhkaa ilaahay uun mooyo hadh kala jirin ee dilliga carshiga ciddii hadh gasha uun ay helayso dee waxa weeyaan hadh dadka kale cadceedda lagu soo dhoweynayo cadceeddu ay gubayso maalintaas dadkii loo hadhaynayuu kaba mid yahay oo toddobada sinfi ahaaye warajulu midna nin weeye haweenaydu hadday ficilkan la timaadana halkan farqi u dhexeeyaa ma jirto waa isla mid tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa sadaqaystay faahfaahaa sadaqadiisii qariyey sadaqadiisii ayuu qariyey oo waxa weeyaan dee isagii waa qariyey oo dad kale iyo nadarkood iyo waxaa hadda ciddaa uu siinayo iyadu waa taasoo waaba ruuxii qaadanaya laakiin cid kale oo dareemaysa waxaanu la baxayaan jirin faahfaahaa xataa laa taclama ilaanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa sanacat yamiinuhu midigtiisu waxay samaysay aanay ogeyn kolley maa tunfiqu yamiinuhu baa inoo dambaysa waana lafdigii horeynu soo marrayna dee waa xadiidka alfaadiisunbuu kaba mid yahaye bal waxa weeye toddobada ayaa ka mida ruux sadaquu la baxay sadaqadii buu qariyey mubaalaqadii uu ku xeeldheeraaniyey sadaqadiisa haddii bal xaggiisa bidix ruux la socdo xaalkiisa eegayo oo u fiirsanayaa jirto ma ogaadeenba waxaanuu midigtiisa ka bixiyo macnaa aada buu ugu xeel dheeraaday un qarintii bal taas weeye oo ciddii bidixdiisa kuba sugnayd ayaaban ogaateen oon ka war hesheen si ugu qarinayo waxa ay midigtiisu bixinayso ruuxaas wuxuu ka mid yahay toddobada maalintaas cadceedda iyo dhibkeeda ina aan arkahayne harhkaa loogu hadhaynayo xadiidka markaa maxaa inooguba sugan fadli weyn oo sadaqada oo dee hoos ahaan loo bixiyaa ay leedahay bal aayad qur-aanna waaba tan wuxuu hi wa qowlihi tacaala ama baabu sadaqati sir wa qaala abu hurayrata wa qowlihi tacaala ay wa baabu qowlihi tacaalaaba wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum kole in tubduu sadaqaati fa nicim maa hiya ayaa ka horeysay haddii sadaqaadkaa la baxaysaan aada daahirisaan muujisaan waa calaaniyadii qasadka ruuxuna fiican yaho oonay riya iyo istususkuba jirin fa nicim maa hiya ay fa nicmat alkhaslatu hiya way khaslo ama shay waxaaba u mudan oo u fiicanba arrintaas oo ah ibdaagaa sadaqada iyo sadaqada sidaa loo bixiyey laakiin maxaa kasii mudan oo kasii fadli badan waa in tukfuuha haddaa qarisaan oo watu'tuuha aad siisaan alfuqaraa fuqaradii aad siisaan watu'tu alfuqaraa bal fuqaradii aad siisaan iyo dadkii baahnaa fa huwa qarintaa a qariseen baa khayrun lakum idin khayr badan oo idinka khayr badan min ibdaa'ihaa muujinteeda oo waxa weeyaan qarintaa a qariseen ayaa ka fadli badan muujinteedii bal halkana xadiidkan mucalaqa iyo aayaddu inoogu daayo dee daliilkii waa inoo dhan yahay daliilku waa inoo dhan yahay alxadiidka laakiin maxaa iyada inooguba sugan waxa weeye sadaqadaa sirko aayaddana way inooguba sugantahay inay sadaqadii calaaniyad ahayd kaba fadli badan tahay xadiidkaasna wuxuu kaba mid yahay adilada kuwa ugu xooga badan ee keenaya ikhfaau sadaqa inuu ka fadli badan yahay muujinteedii ee waana taasoo uu ruuxaas ama shaqsigii taa lagaba helay uu kuba mutay dee inuu dilligaas maalintaan hadhkaa uun mooyo hadh kala jirin balle waxa weeye in xadiidku waa mid taas aayadduna dee daahir bay kubatay taas laakiin jumhuur culamaa baa waxay kuba tegeen aayaddu inay kuba soo degtay sadaqadii tadawuca oo sadaqadii sunno ahayd inay kuba soo degtay taas bay jumhuurulculamaa kuba tegeen waxaanay dee waxa weeyaan qolooyin saa dabar iyo ijmaacba ay kuba soo naqliyeen sadaqadu markay farad tahay waa sakadii ay tahay iyadoo la muujiyo inay kaba fadli badan tahay qarinteedii sadaqada tadawucuna taa cagsigeedii ay tahay oo qarinteeda la qariyaa ay ka fadli badan tahay muujinteeda ay balba kaba fadli badan tahay kolleyna arrinku sakadii dee mafruudada ahayd waxa weeye oobatanoo waqtiyadaa horena ee qur-aanku soo degaya intii ku dhoweydna dee dad soo guraya oo sucaada ayaaba jirta oo ruuxii markaa hoos ahaanba uba bixiyo qariya ooaba dhici karta inaan lagaba aqbalin oo laguna tuhmo inuu wax qarsaday ama aanu bixin oo kale taasba walow dee beryihii dambe malaa maalkii daahirkaa iyo kii baadinkaa uu kala soocmay oo ay malaa cuhmaanba waqtigiisii intii laga dambeeyey maalkii baadinkaa ay dadku iyagu kuba tasarufayeena kaa daahirkaahuun ay sucaadii iyo cumaashii sakadu ay ururin jireen bal waxa weeyaanuun horta ijmaacaasay soo naqliyeen sakada faradka ah si ama aan tuhmadaasi u iman ruuxii looguba daydo muujinteeda la muujiyo waa shay faradahe inay kaba fadli badan tahay iyadoo la qariyo amaa sadaqadan tadawucu taa way kaba duwan tahay oo iyadna dee kaas bay ijmaaca kuba soo naqliyeen in iyadoo bal waxa weeyaan la qariyaa ay ka fadli badan tahay taasi laakiin suurooyin baaba iman kara kolkol dee axwaashu isbedeli karto ruuxan sadaqadii tadawuca bixinaya haddii dee bal ay yahayba cid laguba dayanayo oo la raacayo oo bixintaa la muujiyey ay keenayso dadkii kalena in dee ay ku xambaarto inta lagagaba dayda iyaguna inay wax xuraan ay wax bixiyaan ruuxaasna qasadkiisu fiican yahay in hadduu taas ay tahay inkastaba taa haba ahaado maslaxadaasi a jirtay haddii qasadkiisu aanu fiicnayn oo riyo iyo waxaasi ay kuba jiraan kolley meesha way kaba baxaysaa ee qasadkiisuna fiican yahay arrinkiina uu yahay ruuxaa laguba dayanayo ay ka dhalanaysa dadkii inay arrinkaa kuba dhaqaaqaan oo dee bal saasoo bal matalan marka cidi u bilowda ay dadkii kalena kagaba daydaan suuradaasoo kale waxay leeyihiinba markay arrinku kaa yahay alidhaaru awla inkastaba sadaqadii tadawuca haba noqotee iyadana maslaxadan weynee kale ka ratimaysa ee haddii la qariyo aan kuba sugnayn ee meeshii kaba baxaysa ayaa keenaysa in la fadilo muujinteeda la muujiyo lagaba fadilo bal taasba lagaba fadilo calaa kulli xaalin marka arrimuhu ay tan yihiin horta sadaqadii iyada markaa waxa weeyaan tadawucii ikhfaha fadli badan haddii bal maslaxo keenta raajix yeesha xagga muujinteedaoo maslaxadaasoo kale ay jirtana dee kolley xaaladaa waa la eegayaayoo bal iyadoo la muujiyo ayaa qarintii kaba fadli badan sakadiina bal matalan taa kale faradka dee bal waxay soo naqliyaan itifaaqaas ayay soo naqliyaan in muujinteeda ay kaba fadli badan tahay iyadoo la qariyo kolleyna labadii baabee israaciyey ee uu midna xadiid iyo aayad xadiid mucalaqa iyo aayad rogtay midna aayadda kuba kaaftoomay macnahoodii guud taasay noqonayaan baabun baabkan waa ta aan lahayn riwaayada abudar oo kale wuxuu raacay halkan baabkan kale baabu sadaqati sir oo kollay dee ninkan habeen sadaqadiisii bixinayay ee si qarsoon buu uba bixinayay waa kan ruuxii umutay ee u ehelkaana aan waafaqino halkaasaa sadaqo sir ay kaba soo gelaysaa laakiin toodii badnayd waa baabkaa gaarka ah xukum gaarana inoolo baabun idaa tasadaqa shaksiga hadduu ku sadaqaysto calaa haniyin ruux haniya maaha ruux miskiina ruux faqiira maaha ruux haniya ayuu isagu dee ku sadaqaystay wax walxaal huwa isagu laa yaclamu aanu ogeyn inuu qani yahe wuxuu islahaa ruux faqiira oo baahan buu sadaqadiisii ugu talagalay siina islahaa ruuxana kaasuu moodayay laakiin ruuxii qani baabuu noqday dee isaga waxa weeye sadaqadiisii maxay shardi unbuu inoo yaala idaadan idaa tasadaq wax jawaabu u dhigtay ma jirtee xadiidka inooguba imane dee sadaqadiisaasi maqbuul bay noqon kol hadday niyadiisu taa ahayd oonu ogeyn oo cid aan u hel ahaynay gacantiisa ay gashay isagii sadaqadiisii waa leeyihi niyadiisaasoo laga aqbalaya xadiidkaa intaa kuba arki doonaa waana xadiid rasuulka ilaahay dadkii hore inoogaba warramay iyo waxyaalihii kaba dhacay barhkood oo wuxuu uhi musanifku xadaanaa abulyamaani qaala ahbaranaa shucaybu qaala xadaanaa abuzinaadi can ilcaraji can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa yidhi laa tasadaqanna bisadaqatin wallahi laa tasadaqanna bisadaqatin waa nooc iltisaam waa nooc wadnadar oo dee qasab baaba imika halkan qadaran oo laamtana jawaab ay uba noqon oo wallaahi baan ku dhaartay laa tasadaqanna bisadaqatin sadaqan la baxaya oon sadaqaysanaya kolley waxaa iyadana ayn halkan inooguma sugnaa dee imika intaa wax dhaafsan imaam axmed oo dariiqa acraj laakiin abu ibnulhayca sanadka kuma sugnaayo xadiidka kuma wariyey ayaa waxaa kuma sugnaa annahu kaana min bani israa'iil ninkani waa reer bani israaiil rasuulka ilaahay waa dee nin reer bani israa'iil ahaa rasuulka ilaahay baa dee loo waxyooday inoogaba warramaya fakharaja ninkii wuxuu la baxay bisadaqatihi sadaqadiisii kale waana sadaqa roon sida muuqata fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi saariqin kalley nintuuga gacantii oo nintuugoo dee la yaqaanay ayuunbaa isagu islahaa waa nin faqiir isaguna wuxuu la doonayaa habeenna weeye bal ruux baahan oo ehel u ah sadaqadan oo weliba sida muuqatana dee dadkii waa kuwan qariibsaday saariq iyo zaaniye iyo in wax lagu sadaqaysto iyaga agtoodana markaa ay taallay baa matalan oo iyaga agtooda ay macruufba kuba ahayd dee cid ruux saalixoo dee baahanna in sadaqadii laba siiyo waana tii uuba jeeday markaasaa ruux tuuga ayuu gacantiisii ay waxa weeyaan sadaqadiisa ay kuba dhacday taas wn laftigeena inimaka halkan habeen inooguma sugnay inayn habeen ahayde laakiin maxaa inooga dambeeya oo dadkii fa asbaxuu yataxadauuna eeg waa habeen bay dhacdayoo dadkii markii waagi baryey ayaa lagu sheekaystay taasoo arrinkaasaa laguba sheekaystay bal xadiidka riwaayaadkiisa kale ayaa waxaaba kuba sugnaa bal matalan inuu dee markaas yidhi laa tasadaqana leylata habeenkan ayaa waxaan ku sadaqaysanaya waa sadaqa la arkanaya inuu qarinayay ee uu la baxay tuug baa gacantiisii ay sadaqadiisii gashay fa qaala wuxuu yidhi markaas maya fa asbaxuu dadkiibaa waa bariistay oo yataxadauuna xaal ay sheekaysanayaan ay ku sheekaysanayaan tusaddiqa waxaa lagu sadaqaystay calaa saariqin waa habeenkii xalay ahaa nin tuuga ayaa wax lagu sadaqaystay taas bay yidhaaheen dadkiiba taa ku sheekaystay isna waa isogaade fa qaala markaasuu ninkii allaahuma ilaahayow laka waxaa adiga kuu sugnaaday alxamdu mahad adigaa leh oo macnaa dee anigu halkan waxaan islahaa ruux murtay oo u ehela sii laakiin adigaa waxa weeyaan ilaahu tan qadaray iraadadaadii bay tahay adigaana almaxmuudu calaa kulli xaalinoo ilaahay mahad adigaa ku lahoo macnuuna waxa weeyaanuun qadihii ilaahyo wixii ilaahay u qadaray raalli buu ku noqday ilaahayna waa ugu xamdiyey bal matalan oo taasoo dee waxa weya huwa almaxmuudu calaa kulli xaalin in isagoo dee isagiiba islahaa sadaqadaadna malaa kaamay bixin taas ayuu laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayuu markaa dee arrinkani iraadadii ilaahay buu ku dhacay qadihiisii buu ku dhacay isagu si uu doonaya maaho ilah taa uguba xamdiyey allahuma laka alxamdu ayuu yihi markaa ninkiiba laa tasadaqana haddana sadaqadii buu doonay inuu ku celiyo waxaan sadaqaysan doonaa bisadaqatin sadaqan sadaqaysan doonaa waa islaaziminaya oo markaasi waa nooc iltizaam waa taan leenahayba waaba qasab baa meeshii jira fa kharaja bisadaqati haddana waqti habeennimaa ayuu sadaqadiisii la baxay fawadacahaa haddana wuxuu dhigay uun oo sadaqadiisii ay markaa gashay gacantii fii yadi zaaniyati naag zaaniye ah gacanteed fa asbaxoo waana la garanaya dee sadaqadiina laga warheel markaasay dadkii waa bariiseen dee meeshii uu deganaa malaa dee waa meel is wada garanaysayba ama aroorkiis wada gaadhiye yataxadauuna xaal ay ku sheekaysanayaan iyagu ma garanayaan cid sadaqadan la baxday ee laakiin waxa dhacay bay dadku ka warheeleenoo tusadiqa leylata waatan habeenkii xalay ahaa waxaa lagu sadaqaystay horna saan usoo sheegnay lafdiga alleyla ilaa inta gelinka hore oo dhan luqada carabeed albaarixna waa suurtagal oo axaadiidta qaar baaba kitaabkaba kuba sugantee laakiin inta badan intaa gelinka hore la joogo habeenkii tegay ee xalay ahaa alleylata ayaaba luqadii carabeed laba yidhaa saas bay tahay imika waa berigii ama waa subaxdii habeenkii sheegayaana waa habeenkii dhaafay waa albaarixa tusaddiqa leylata calaa zaniyatin xalay waa arrin adeeg way qariibsanayaan way la yaaban yihiin iyagu bal maalan oo dadkan way la yaaban yihiin arrintan waxa weeye oo yidhaaheen waxaa lagu sadaqaystay xalayto haweeney zaaniye ah ayaa wax lagu sadaqaystay fa qaala wuxuu yihi haddana allahuma laka alxamd ilaahow adigaa xamdi kuu sugnaaday calaa zaaniyatin wa calaa tasaduqi calaa zaaniya sadaqada aan haweeney zaaniye ah aan wax ku sadaqaystay adaa mahad kuloo anigu ma rabin ma doonayn iraadadayda iyo dooninteenkayga maahae waa adiga iraadada iyo qadaha weeye adigaana mahad ku laho dee fii calaa kulli laxwaal laguba mahadiyaa haddaba oo taasna allahuma lakamtu calaa zaaniyatin haddana wuxuu doonay inuu ku celiyo bal sadaqadii oo wuxuu ihi laa tasadaqanna waan sadaqaysan doonaa ninkiiba haddana leh bisadaqatin sadaqan la bixi fakharaja bisadaqatii sadaqadiisiiba haddana waqti habeennimaan la baxayo fa wadacaha wuxuu dhigay fii yadi qaniyin ku xoolo leh oo qaniya oon dee baahnayn kaa gacantii ayuu dhigay taas buu dhigay oo bacnaa sadaqadii buu kuba sadaqaystay isagu wuxuu isleeyahy waa nin faqiirah oo baahan taasoo islahaaba laakiin hani buu kana noqday fa asbaxuu yataxadatuuna dadkii way waa bariiseen dee qaryadiisa iyo halkii degaankiisii iyagoo sheekaysanaya oo ku sheekaysanaya tusaddiqa calaa haniya habeenkii xalay ahaa nin haniya ayaa xoolo la siiyo lagu sadaqaystay iyagu waa istiqraab iyo layaab ay arrintan laba yaaban yihiin taas oo kale saan marka hore sheegnayna wala arintoodaaba ahayd sadaqada haddii lala baxayo oo cid la siinayo dee waa ruux baahan oo welibana dee toosan oo saalixa oo dee ay sadaqadooda ay siin jireenba marka waa saasay zaanigii iyo saariqadii waxaa la arkaa saariqa iyo zaaniyadii iyo dayna iyaguba fuqaro ahaayeen laakiin dee dembigan iyo xumaantan bay kuba jireenoo dadkii u ehelka ahaa ay siin sadaqada la siin lahaa maho taasay yidhaaheen dee kana waa qani aan uba baahnayn faqaala wuxuu uhi allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniyin ilaahu intaba adigaa mahad ku leh waa xadiidka intaan waan soo laqlaqbaynay taas allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniyin fa utiya waa loo yimi ninkii ninkii waa loo yimi isagu wuxuu isleeyaba dee sadaqadaadu halkii habboonayd may marin oo dee waxa weeyaan taas waa loo yimi riwaayo uu sheekhu inoo soo noqonayo sharaxa oo abilyamaankan dariiqiisa lagaba wariyey isnaadkana laguba wariyey ayaa waxaa ku timi dabaraani baana wariye fasaa'ahu dalika fa utiya fii manaamihi arrinkaasuu ka xumaaday oo uu ka xumaaday xoolii way baxeen dee weliba waa saddex goor intiibana meeshii ku habboonayd may marin oo xoolihii oo dee sadaqadii halkeedii kumay dhicin iyo ciddii mudanaysay tiibaa isagu ka murugooduu kaba xumaaday fautiya fii manaami xadiidka manaamkaa loogu yimo markaa imaatinkani manaam bay ahayd culimada qaarkood bay ixtimaalaad dhowra yidhaahaan oo ama manaam baa wax lagu tusay ama haatif dhawaaqayuu maqlayoo malaga ama keyrkiia ama nebi baa u waramay ama ruux caalima u fatwoodee laakiin xadiidkii kol hadduu taa ku yimi ixtimaalaadkaasoo dhammi meeshay ka wada baxayaan kol haddii riwaayaaan taa hayno macnaa manaam baa arrinkii loogu yimi oo bal maalan taas markaasaa maxaa lagu yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaagii calaa saariqin ruux tuugaad wax ku sadaqaysatay falacalahu waxaaba uu mudan yahay oo isaga laga yaabaa an yastacifa inuu dhowrsado can sariqatihi tuugadiisii uu ka dhowrsado wa ama zaaniyatu tii zaaniyada ahayd waa macnaha sadaqatuka calaa zaaniyatin weeye falacalaha waxaaba laga yaaba ay mudantahay an tastacifa inay ka dhowrsato can zinaha zinadeedii oo waxaaba ah inay tani maslaxo kale kuba sugan tahay oo kan saariqayna dee wixiina wax malaa yar ma ahayna wax roonbaabu ahaa isagiina waxaa dhici karta dee baahidu ha u geystay laakiin waa kaa wax tuuga oo dee tuugadu inay baahidu tuugadii uma banaynayso laakiin markuu arko ilaaho subxaanah watacaala dee waxaan tuugo ahayn kuba arsaaqay weliba risqan fiican ee badanba siiyey isagoon soo xadin oon soo dhicin oo taasoo kale ilaaha si waxa weeye inuu dee caawaba arsaaqayno habeenada kalena waxaan sariqa ahayn kuba arsaaqayu markaa taasi ay keento toobad uu ka toobad keeno waxa weeyaan sariqadiisii oo uu halkaa kaba dhowrsado haweeneydna zaaniyada ahaydna waa taasoo dee halkay iyadu zino ka dayeysay inay wax ka hesho oy adduunyo ama ay risqi kaba hesho markay aragto in iyadoo ilaahay aanay zinaysan oonay bal waxa weeyaan jirhkeedii kaba ganacsan rabbi risqigan siiyey iyadu taasoo kale dee in ilaahay subxaana wa tacaala uu dee yahay kaa raasiqe iyadiiba arsaaqayo dariiq aan xumid ahayn ba rabbi kuba arsaaqayo marka hataa intay ku cibro qaadato ay hadhowna zinadii dayso tani ay dawo u noqoto waama alghaniyu kan haniga falacalahu isaguna wuxuu mudan yahay yactabira inuu ku cibro qaato fayunfiqa mima acdaahu llahu uu bixiyo la baxo waxaan ilaahay siiyayo macnuna isagii dee waa hani uma baahnayn waxbaa la siiyey markii wax la siiyey inuu yidhah dee adigaba ilaahay waxa uu ku siiyey waa tane bal markaa dadka inay tani dayasho u noqoto iyo ictibaaru isaguna xoolahan uu hayo uu bixiyo taas baa lagaba yaabaa dee arrinkuna waa wax xag ilaahay ugaba yimi waa manaam laba tusay oo umuurahani waa umuuro dee dawooyin intanba u wada noqday weeye lacala imakaalkan iyo taraji ha lagaba cabiro markaa sadaqadaadi markaa maxay tahay ilaahay wuu aqbalay way kaa dhacday waxbaa ka xumaano sadaqanimadii wax ka weyn baaba imanaysoo ah dadkani inay dee ama ninkan qanigiina ku cibro qaato oo uu bilaabo markaa inuu xolihiisan dee waxa weeyaan uu hayo wax kaba bixiye ilaahay siiyey kuwa kalena ay toobad u noqoto iyo dhowrsooni ay xumida iyo macsiyada sariqad iyo zinadii ay kaba dhowrsadaan taasbe markaa sadaqadaadii waa la aqbalay oo riwaayo muuse bnu cuqba iyo ibnulhayca iyo ama riwaayo dabaraani iyo ayaa amaa sadaqatuka faqad qubilat baa loo raacay sadaqadaadii waa la aqbalay ama in allaha qad qabila sadaqatak ilaahay sadaqadaadii waa u aqbalay umuurahana waaba laga yaabaa inay kaba yimaadaan bal markaa iyada xadiidka ta iyada markaa inooguba sugan rasuulka ilaahayna wuu kaba waramay waa dadkii inaga horeeyey umuurahoodii ee laakiin halkan wax inkaaru iyo wax diidma ah shareecadeennu ay diidaysa ma jirtee ruuxuu haddii isagoon ogeyno isagu dee taqsiir xaggiisa loo nisbaynayo iyo gaboodfil ma jirto isagii waa doonayay inuu halkii dee ay ku baxaysay uu dhigo markaasaa dee tiibaa dee waxa weeyaan nafsul amarka waxay noqotay waaqicii si ka duwan sadaqadiisii maqbuul bay uba noqonaysaa waa xadiidka taas waana tan idaa tasadaqa calaa qaniyin wahuwa laa yaclam maxalu shaahidkan waa qanigie fa sadaqatuhu maqbuula bal markaa hadday iyada niyadii mustatasadiqeed ay saalixo tahay oo sadaqadna ay tadawuc tahay mowqiceedii iyaanay dhicinbe sadaqadiisi waa la aqbalaya xadiidkuna bal waa taas laakiin halkan fuqaad dee si guudna xadiidku taa waa u keenayaabe oo farad iyo imaka halkan sadaqadii kale kala qaad meeshii ma jiriyo tafsiilkaasi laakiin fuqahada oo kale ayaa xagga ijsaha iyo ka guditaanka hadday sakada tahay ayaa iskhilaafkooda uu yahayoo barhkooda ay leeyihiin markay sakadii faradkayd ay tahay bal ruuxu qadiyaabu siiyey dee weliba haddii dee isagii tafriid loo nisbaynayo ama meesha weeye oo kale kama gudaysa ay bacdigood leeyihin xadiidkuna imaka in la aqbalayo ayaa inooguba sugnayde laakiin hadday farad tahay miyuu kaba dhacay mise kama dhacin iyada cibaaradaasi kuma sugnay kol haddii laakiin la aqbalay baan leenahay dee waa wixii waxa weeye wax isaga kol haddaanu isaga xaggiisa taqsiir loo nisbeeyey ay jirin bal waxaan leenahay un dee sadaqadii way way ka gudaysaa xadiidkana ta inoogu suganoo kalena habeen buu la baxay ilaah daraaddiina waa kanulaba baxaye sadaqada siri fadliga ay leedahay iyo fadlulikhlaas bal taas weeye xagga celintiisan laguba celinayana ee haddii uu ogaado ruuxu mowqicadii inaanay dhicin inuu kuba celiyo istixbaabkeedna waaba iyada halkan inooguba sugan tahay iyadoo dee bal matalan wixii ilaahay qadaray loo hogaansamo lagu raali noqdo san oo kaleo ilaahay loogu xamdiyo fii kulli laxwaal taasna xadiidka way inooguba sugan tahay baabun ida tasadaqa calaa ibnihi wahuwa laa yashcur idaa tasadaqa hadduu sadaqaysto shaksigu calaa ibnihi inankiisiibuu ku sadaqo u ku sadaqaystay balxal huwa laa yashcuru aanu garanahaynoonu isagoo yashcurbu kab aanu dareensanaynba inuu inankiisii yahay maxaa xukumkeedu noqonayaa oo taasna xukumkeed muxuu noqonayaa kolley jawaabtii shardiga iyadana halkan sida tii hore oo kale muu soo dhigan ikhtisaar ahaan baan idhaahno ee taqdiirkiisu kol haddii aanu dareensanayn oonu isagu taas ahayn inay markii horena kumuu talagelin inankiisa inuu noqdo laakiin ma oga ma dareensanaba ee arrinkaasi waa sida xadiidka inooguma imanaysa way bannaantaoo way ka dhacaysaa iyada taasna ama sadaqadiina way u noqonaysaa taa bal xadiidkana waan arki doonaa waxyaalaha kale inooguba sugan وحر مصنف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال أنه قال الحديث كان محمد بن يوسف والفريابي يبي كندينا وتكتاب كينا وبس وين هروا صامري iyagoo xataa aan kala dheerayna cilmiya waan kuba soo maray abuljuwayriya waxaa la arkaa caawa inay noogu horeyso dadka kale wax cusubiba caawa mala isagun baaban dee anigu aan arkayaa dee macni ibnu yaziidna waa suurtagal eh laakiin dee waa saxaabi oo isagu aan u baahnayn tarjamaya tacriif waa saxaabadii rasuulka ilaahi bal ninkan abuljuwayriya kunyadiisanbuu ku shuhroobay oo loo yaqaanaa magaciisa xidaan ibnu khufaaf baa la idhaha khadu way damisan tahay xidaan ibnu khufaaf waana nin hiqa ah taabici ah waayo saxaabigii buu ka warinaya waa taabici dhexe bukhaari waatana waan haynaa waxbuu kaba wariyaa xadiidka muslim lama wadaagsan ninkana muslim kitaabkiisa kuma sugna abu da-uud iyo nasaa-i baa iyaguna abuljuwayriye kaba wariya magaciisa xidaan baan idhi kutubta lixda ana wax xidaan la idhaaho isagiiyo nin labaad baa ku sugan oo ninkana xidaan ibnu khufaaf baa la ydhaa kaa kalena xidaan ibnu cabdilaahi raqaashi baa la ydhaa waa laba taabicuun way kala weynyiinoo kaa kale raqaashi ama xidaan ibnu cabdilaahi ayaa isagu kan ka weyno waa taabici weynboo dee saxaabadii oo qaar nool yihiin saa anas iyo rag leh ayaabuu dhintay dhowr iyo toddobaatankii hijirada waa reer ciraaq marka xidaan ibnu cabdilaahi raqaashi kitaabkeenna kuma sugnaa kitaabkeenna isagu kuma sugnaa marka bukhaari wax xidaan la ydhaaho markay magaca noqoteen magacaaba ninkan aan haynay abuljuwayriyo kunyadiisa loo yaqaanaa kuba jira ayaa waxaan u leeyahay magaca waxaanay ahayn hadday magacaaba noqoto cimraan ibnu xidaan ayaa dee jira oo kitaabka meel dambe kaga jira waxa weeye muslim oo kalena ninkaa kale ayaa ku sugan isaga ninkani kuma sugna muslim ninkaasna bukhaari kuma sugna xidaan ibnu cabdilaahi raqaashi markaa waa labada xidaanee jira kutubta lixdaana wax kale kuma sugna xidaan ibnu cabdilaahi raqaashi waana laba taabico midna waa taabiciintii dhexe waa kan aan hayno midna waa taabici weynba oo qoladii haaniya oo xaafid kaba cabirayay markaa ninkaa kale muslim iyo asxaabu sunan ilarbacba waxbay ka wada wariyaane bukhaari un baan wax ka warin oo afarta asxaabu sunan iyo muslimba riwaayu ku leeyahay amaa ninkan aan haynaa abu daud iyo nasaa-i baa bukhaari soo raaca waana labada keliya aan leenahay waa afraadu labaduba midna waa afraada bukhaari midna waa afraada muslim dee kuwa kalena saasay u kala leeyihin haddaba wuxuu yidhi ana macna bna yaziida macna bna yaziid baa radia allahu canhu xadaahu u waramay koley khazaad bay joogeen iyo duulimaadu isagu amiir kaba ahaa bilaadaa reer ruom khilaafadii mucaawiya oo waa sida sharaxa iguma sugan ومعنى أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية إن روم تينتا بدن دي لسكو هيستي هلكا بلاد لو كل ما يحتكاك بدن كل إيغو بلاد الإسلام كي ثغور تيسو قليا كل كو هذا لقليا دقالدو كدعيين وبلاد نمكا تركيا إدقان تهي ويانا آسيا صغرى تاسبي أهيد با إن بل waxa weeye haddaanay bad ahayn markaa laguma kulmaye waqtiyadaas deen in waayo waqtiga andalus iyo xaas lama gaadhin oo waqti andalus may ahayn intaan laba furan bay ahayd wuxuu yidhi haddaba khazaadka isaga ka amiir ahaa abujuwayriyana waa la socday markaasaa wuxuu ku yidhi baayactu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa la mubaayacooday anaa wa abii wa jaddi waa aniga iyo aabbaha iyo awowgay markaa ilmo yarna markaa maahayno waa ninkaa dee rasuulka ilaahay beeco la galay isagu aabihiina waa saxaabi awowgiina waa saxaabi isaguna waa saxaabi waa kan leh inuu dee bayca rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo umuuro kale laba galay oo waa saddex saxaabi oo iswada dhalay oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo dee waa kooban yihiin dad sidaasa in laba helo oo saddex saxaabi oo dee bal matalan taasa waa midhadh bay noqonayaan saxaabada dee afar iyada markay noqotona malaa haddii imaka waqtigii rasuulka ilaahay waa guursaday ninkaniye awooda ay sugnaato inuu ilmo dhalay markaas afar way noqonayaane laakiin jaanibkaa dee guurka mooye wax kale ma hayne mala afar saxaabiyo isku xigo iswada dhalay waxaa jirta waa qoyskan abuquxaafo qoyskiisa oo abubakar reerkooda un taasoo dee aabihi abuquxaafana waa muslimatulfatxi abubakarna waan garanaynaa dee waa kan asma bintu abibakar iyo cabdiraxmaan iyona dhalay dee caaisha iyo cabdiraxmaanna waqtigii rasuulka ilaahay ilmo waa yeeshay dee asmana cabdillaahi ibnu zubayr baabay dhashay oo markaa afar isku wada xigo oo wada saxaabo ahoo iswada dhalay qoyskaas waxaa kaloo soo naqliyaan qoyskii dee markaa zayd ibnu xaarisata qoyskoodii oo zayd waa isaga waan ognahay saxaabigaas inankiisii usaamana waan garanaynaa waxaana musadraka xaakimi kuba sugan xaaria ama waxa weya xaari inuu islaamay sayd ibnu xaabal inuu islaamay taas baa musadraka kuba sugan usaamana waxay soo naqliyeen fii xayaati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam inay waxu dhasheenoo suyudi baa alfiyadiisa ku yidhah wa arbacun tawaaladuu saxaaba xaariat lmawlaa wa abu quxaafa xaaria iyo abu quxaafa waa haddii bal tani sugnaato haddii bal maalan taasba weeye haddaba wuxuu leeyahay saddexda iyaduba waan loo mubaayacoonay qolooyinkiina sharaxaysana kolley kalaambaa waxyaalahaas waayo culimmada qaar baaba yidhi halkan kusii kordhiyay oo yidhi dagaalkii bederna way wada joogeen saddexdoodani dagaalkii beder waa arrin markaas dee waxa weeyaan layaab adigu aan hariibah oon dadkii kale kaba dhicin oo saddex haddii dee taas laba helo bal xaafid laakiin halkan wuxuu leeyahy dee ibnu xibaan iyabaa yaziid bin abi xabiibtaa kaba wariye laakiin taa cidi kumay raacin buu leeyahay oo riwaayuu soo naqlinaya islaamkoodu beder inuu kaba dambeeyey taas buu sooba naqlinayaa kale sayidni alfiyadiisa baqow buu u tiirinaya baqowguna maaha imaamkan sharxu sunnaale waa imaamkan kale mucjamu saxaabaalo dee walbaqawiyo waxaweeye oo zaada ana macnaa wa abahu wajadahu bilmacnaa saasuu yidhaaha isagoo dee sheegay waxa weeyaan marthad iyo aabbihii laba isdhalay oo marthad iyo aabbihii ayuunbaaba beder joogay taas ay soo naqliyaan ayuu isagana kan kuba kordhiyaayo baqawi baa sheegayo bal taase laakiin taasi arrinkaasi ma sugna xaafidna imaka halkan waa eegayaa hadal dheerna waa leeyahay bal waxaanu leeyahay umuurtan imakaan sheegaynaa farisdhalay oo umuuraha kuba tacalluqsan waxaan tatabucayoo walow intooda badani maqaal ay leedahay laakiin nadaa'ir ay leeyihiin baan ku sheegay kitaabkaygan annukat calaa culuumi alxadiid ibni salaax taas buu yidhi kitaabkaasna maanta waan haynaaye laakiin wuxuu ku joogaa nooca labiyo labaatanaad ee mustalax ama maqluubkuu ku jooga nuskhooyinka lahay oo dhan intaas weeye waxaana hadalkiisa ka muuqda meelo kalena waa taase sheekhu kitaabka inuu dhammeeyey ama uu ku dhowaaday imaka intaasna kalabadhna maaha markaa kitaabka kalabadhkiina waa ulukii un waxa la hayo laakiin dee waxaan filaya inta kale waa kitaabku waa mafquud halkaa uu leeyahay umuurahaasaan kuba cadeeyey inamay soo gaadhinoo bal ulun baa inaga soo gaadhe kitaabkase waa dhadhoweeyey bal xataa sakhaawi iyo ayaan arag isagoo dhan walow nin ka soo naqliyo uu yidhaaho waqtigiisii ah kitaabka nuskhadoo dhan baan haystaa uu ka shakisnaayo oo si waxaanay dee arrintaasi jirin waayo waa tilmiidkiisii khaaska ahaa ee ninbuu isagaba kaba soo naqliyaaye se dee kitaabkii horta sheekhu ama waa dhameeya ama waa dhadhoweeye se lama hayo maanta ee qadarunbaa laga hayaa kitaabkan waa halkan idinkuba tilmaamayo sharaxa bal markaa wuxuu yidhi wakhadaba waa doonay rasuulkii ilaahay calaya aniga gabadh buu ii doonay damiirka waxaan u celinaynaa imika halkan faacilka rasuulkii ilaahay wuxuu tilmaamayaa calaaqada isagiiyo rasuulka ilaahi kaba dhexaysayoo baycadii waa mid umuurahan kalena waa umuuro iyadna bal dhowi uu aada uguba dhowaa tilmaamaya taasba weeyaanoo khadaba calaya xagga luqadana marka la eego haddii ruuxu uu yahay kii doonayey dee ilaabaa ka dambayso khadaba almar'ata ilaa weliyiha oo kale isagaa doonay weeye laakiin khadaba calayhi hadday noqoto waa markuu cid kale wuxu doonayo cid kale uu doonayo waana faa'iida u sheekhu halkan sharaxa kuba soo naqliya keyrkiina ay soo naqliyaan xagga luqada faankaxanii wuu ii guuriyey wakhaasamtu eeg damaairtu meel bay inoogu wada laabmayaan baayactu rasuula allahi wakhadaba calaya faankaxanii wakhaasamtu ilayhi waa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam oo waanu ii guuriyey rasuulkii ilaahayna dood ahaan anagoo dee cid ishaysana bal waan arki doonaa ciddan ay wada doodayeen ee wax isku haysteene dood ahaanna iyo dacwo ahaanna waan ulaba imo isaga xaggiisa ayaan dee cid aan wada doodaynay si uu noo kala saaro aan ula imiba wa kaana wuxuu a abi aabbahay yaziidu yaziid waa aabihii yaziid oo awowgiina bal waxa weeyaan dee kolley sharax ayay nooguba sugantay mala akhnas baa awowgii la odhanaye wa kaana abi yaziidu akhraja mid bixiyey buu ahaa danaaniira lacag buu bixiyey danaaniir yatasadaqu biha oo ku sadaqaysanayo bacnaa lacag uu danaaniira waaba dahab oo uu ugu talagalay in dadkaa baahan la siiyo oo ku sadaqaysanayo ayuu bixiyey oo uu soo saaray fa wadacahaa wuxuu dhigay lacagtiisa gacantiisa kamuu bixin ee cinda rajuli nin agtii fi lmasjidi masjidka ku sugnaayoo kiibuu wuxuu u fasaxay oo u idmay inuu dadkaa baahan siiyo taasoo macnaa agtiisuu dhigaydo isii ilaaliyo isii hay maha arrinku halkan ikhtisaar baa ku sugan oo waxbaa bal maalan markaa muxuu noqonayaa xadafkuna taqdiir wa adina lahu an yatasadaqa biha calaa muxtaajin ilayha idan mutlaqan waay waa ciddii u baahan muu odhan hebel ruuxaha siin ruuxaha siine ciddii u baahan sii buu ninkii ku yidhi intuu lacagtii agtiisa dhigay fajitu waan imi oo faakhadatuha maha inuu ka qaatay uun ninkii baa siiyeyna dadkii u qaybinayay lacagtiibuu dadkii u arkayay inay u baahan yihiin ayuu u qaybinayay isagiina taas u arkayoo uu siiyey faakhadtuha waan qaatay faataytuhu waan ula imi waan u imi biha ay bidanaaniir anugu danaaniirtii dee wax ka mida sita ayaan ula imi faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee ma iyaaka aragtu adiga kuulamaan jeedin anigu sadaqadana la baxaya adigu inaad qaadato anigu umaan jeedin taas buu ku yidhi fakhaasamtu ilaa rasuulilah isagiina waa kanoo waa dee wuxuu qaatay oo la siiyey oo dee ciddii bixinaysa uu fasaxay u wakiishay ay siisayoo isagii muu odhan waaye haddaba haddaad cid kale ugu tala gashay waa kana iga hoo muu odhane rasuulka ilaahi ba isula yimaadeen waa mukhaasamadii uu sheegayay fakhaasamtuhu isagii ayaan la doodayoo ilaa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam macnaha waa dee khusuumadoodii bay u kor yeeleen rasuulka ilaahi bay isula yimaadeen faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laka waxaa kuu sugnaaday maa naweyta waxaad niyootay yaziid yaziidow waxaad adigu ugu tala gashay danaaniirtan inaad sadaqaysato sadaqadaadii waad leedahay iyo niyadaadii walaka adigana waxaa kuu sugnaaday maa khadata waxaad qaadatay yaa macnu macnu adiguna waxaa gacantaada soo galay adaale adiguna sadaqadii way kaa gudday way dhacday meesheedii bay gaadho ajirgeedii waad leedahay adiguna waxaan aad leedahay waxa weeyaan ne waxau isagu niyeystaa ku baahan in waxa weya lagu sadaqayso inankiisuna dee sifadaa waa lahaa ee muxtaaj baabuu ahaa bal matalan dee isagu maan qalbigiisa ku jirin inankiisuu qaatay aanay kuba jirin markaa adiguna wixii aad qaatay waad leedahay taas buu ku yidhi bal xadiidkan wallaahi maa iyaaka aratudan dee isagu kollay idan mudlaqa ayuu ruuxii u fasaxay arrinkana suuradanna dee markaa qalbigiisa iyo khaadirkiisa kumay jirin wakiilkiina wixii loo fasaxay ayuunbuu ku camal falay wax uu bal maalan inta la yidhi ruuxaa ha siinin ruuxaa ha siinin oo uu bal maalan isagii dee arrintii uu iska dhaafay oo ruux loo diiday uu siiyey arrinkuna may hayne idlaaqii wakaaladda ayuunbuu ku camal falay markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisii waa fuliyeyoo xadiidkuna wuxuu leeyay daliil wuxuuba yahay waxyaalaha mudlaqa ah aan macnaa qeydka lahayn oo kale dee idlaaqeeda in looguba camalfalayo xataa suurtagal haba noqoto ruuxan isagu idlaaqaa laba yimi haddii qalbigiisa waxyaala ama fardi afraadda idlaaqu hoos shamlinayo ama uu hoos imanaysa uu kuba dhaco inuu kaba reebi laha taasi haba ahaatee laakiin kol haddii idlaaqi jiro in idlaaqii looguba camalfalayo bal matalan taasba weeye in arrinka kale jiraana waxa weeyaan xadiidka oo iyada inooguba sugan iminka inankiisii weeye oo ibalmeeka walow dee ay haddii ala yidhaha masaladaasi dib ay inooguba iman doonto haddii ala yidhaaho oo baabbu ua dhigan doona baabu zakaati cala zawj haweenaydu sakadeedii inay ninkeedii siisay iyo taasuba dhigan doona kolley masaladu halkaasay kuba iman doontaaye bal waxa weeye dee ruuxu hadduu ciddii uu nafaqadoodu ay saarnayd oo kale ee ay isaga laasimka kuba ahayd sakadiisii ma siinayo ninkan ise dee waa ninkaa xaas kale gaarka ah ee dee ama waqtigaa rasuulka ilaahay siduu ahaaba nafaqadiisina markaa isaga lusuumkaasi may jirin malaa sifadan kale xaajaduna way jirtay imika tanna ma kala saarayno inayse ka farado ahayd iyo in kale eh laakiin wakaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagiina niyadiisii ayuu uba xukumay kana inuu wixii uu qaatay uba xukumo dee kollayna ruux gurigiisii kuba sugan oo isagu masruufo u gacanta ku haya maahayn inankiisii oroon baabu ahaa oonu isagu masruuf ahayn waa kan rasuulka ilaahi ee bal intaa wixii yar dhaafsan oo halkaa kuba tacalluqsan masaa-ishaas way noo iman doontaa haddii ala idhaah arrinta kale jirto aabba iyo inankii inay isula yimaadeen iyagoo doodaya dee bal matalan hadday wax dhex maraan oo kale wixiina ay u baahdaanba dee cid kala saarto oo kale wixiina aanu dee xaqba uu yahay aanu wax baadila ahayn oo kale inankii dacwada ama khusumada aabihii la gelaya miyaa lagu tirinayaa inay cuquuq tahay horta waxa roon dee waladkii inaanu aabihii khusuumo iyo dacwo iyo taxaakumkaa laba gelin way mudan tahaybe laakiin waa kan rasuulka ilaahay tii cuquuqna kamuu dhigin waana kala saaray uun marka bal arrinku hadduu tan yahay dee mujaradu takhaasumuun iyadoonay wax kale ahayn iyo mujaradu taxakum oo kale taasi cuquuq iyadii halkii ma noqonayso xadiidkana waata iyada inooguba sugan walow dee way roon tahay saa imaam maalikii ay idhaahaan dee inuu waxa weeyaan waladkii anuu aabihii khusuumada laba gel inuu iskaba qaado haddii dacwo wixii noqotay iyo taxaakum ay noqoto uu faraa kaba qaado arrinta kale inooguba suganna ruuxu sadaqadii ay gacantiisa uu kuba bixin kari lahaa hadduu cid u dhiibto cid u wakaasho oo kale iyada taasna dee jawaaskeedu way inooguba sugan tahay arrinka kale uu baabka inooguba sugnaana waa ruuxii mutasadiqa ahaa wixii uu niyooday ajrigeedii inuu leeyahay ama ruuxii mustaxiqa ahaa dee ha waafaqo ama yaanu waafaqin marka masale kaloo kale hibe inooguba iman doontaa jirto rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo nin dee waalidba ahaa waa bashiir ibnu sacad oo inankiisii wax siiyey uu ku diiday kol haddaanu walaalihii u simin oo hibadii bay ahaydoo uu amrayba dee inuu waalidkii laba noqdo tani waa sadaqo gaar oo dee hibadii imaka taasi gaar bay ahayd sadaqadaa dee dadkiiba uu la sinaayaanu isagana ugula talagelin rasuulkii ilaahay kol haddaan walaalihiisii aanad u simin la noqon muu odhanoo bal markaa sadaqadii ruuxa ka baxday ee uu ilaahay daraaddii uba bixiyo kale dee rujuuc ma laha hibadu way ka duwanto iyada taasba bal axkaamteeda mar kale ayay inoo iman doontaa baabu sadaqati bilyamiini baabu xukmi sadaqati bilyamiini ama sadaqada midigta lagu sadaqaystee lagulaba baxo dee waana sidii dee habboonayd ee toosnaydba oo bidix wax la ysuguma dhiibaye bal taa sadaqadeediiyo wixii kuba tacalluqsanaa uu baabkeedii yahay xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya waa qataan can cubaydillaahi waana cubaydullahi bni cumar ninkani qaala xadaanii khubayb bnu cabdiraxmaan can xabsi bni caasimin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal sabcatun toddoba waa toddoba qolo xadiidkuna kolley mafhuumo laho markaynu halkaa hore iyo abwaabtii masaajidda soo joognay qolooyinkan toddobadaa dad ka badan oo iyaguna mudanaya karaamadan iyo mansiladan weyne gaadhayo oo bal matalan barhkoodna axaadiida saxiixa ay kuba timi halkaa waatan kuba soo sheegnay sabcatun yudiluhum allahu tacaala fii dilih yowma maalin laa dilla hadh aanu jirin ilaa dillu hadhkiisa un mooye imaamun caadilun imaamun cadlun weeye imaam cadliya waa imaamkii dee cadaala u sugnaatay ee dee waxa weeye isagoo cadaalo wax ku maamulayee ku dhaqayay sidii ilaahay subxaanahu watacaala jideeyey oo isagu ka raalli aha buu wax ku maamulaya kaas waa mid maslaxada weynee kaba ratimaysa cadaaladiisa iyo taas ayaa waxa weeyaan weynoo dee isagu wuxuu mudanaya maalintaas in loo hadheeyo washaabun midna waa nin dhallinyaro oo nashaa ku koray fii ku barbaaray fii cibaadatillahi daacada ilaahoo taa kuba weynaaday xadiidka horeynu usoo sharaxnay maxalushaahidkun baan kaba eeganaynaa warajulun midna nin weeye qalbuhu qalbigiisu mucallaqun ku xidhan yahay fi lmasaajidi masaajidii buu jeceliyo hadiyo goor dee hadduu ka baxana salaadii kalaabuu imanayaayoo qalbigiisibaa ku xidhan oo waa doonayaa inuu kuba soo noqdo balkaasna waa intuu halkaa inooguma soo arooriyay intan bay ahaydba in marka la eego waxa weeye rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid suurooyinka intooda badan rag iyo dumar way ka wada dhaxaynaysaa ee suuradan masjidka aqaladoodaaba uba fadli badan markaan maslaxo kale oo dee kuba jirto oo aanay ka helayn aqaladii aanay jirinba in xaggii cadligiina dee waa gurigeedii iyo dadkii iyo wixii dee balgacanteeda kuba sugnaa haweeneed dee cadaala uu lala timaado kolley fadliga way mudanaysaabee laakiin dee imaamkaa sare waxa weeyaan isagii waaba la arkay dee inay kaba baxsan tahay warajulaani laba ninoo taxaabaa isjeclaaday filaahi ilaahay daraadii isku jeclaado ijtamaca caleyhi ku kulmay jacaylka watafaraqa caleyhi kuna kala tegay inta ay adduunyo joogaan iyo de hadday kala dhintaanba warajulu midna nin weeye dacatu ay u yeedhay imra'atun haweeney daatu mansibin mansib u saaxiib iyo wajamaalin qurux faqaala yidhi xumaan bay ugu yeedhaysaa haweeney aan dee dhibyaraanba dadka ama dee waxa weyaan lagu gaari karin oon waxa weeyaan iyadii lagu hawaysan karin baaba wixii oo dhan bay u fudaydiso iyadii baa tidhi kaalayo faqaala wuxuu ihi innii akhaafullah ilaah baan kaba cabsanaya warajulun midna nin weeye tasadaqa sadaqaysay bisadaqatin sadaqa maxalu shaahidku halkan weeye faakfaahaa qariyee sadaqadii akfaahaa xataa laa taclama ilaani ka ogaan shimaalu bidixidiisu maa tunfiqu yamiinu midigtiisu waxay bixinayso xadiidka kolley isagana waan soo sharaxnay imakana waa ti ay isagoo mucallaqaan soo haynay intani maxalu shaahidkuna waa intanuu gacantii ayaa wax bixinayso midigtiibaa dee sadaqadii lagu bixinaya wixii baab takriimaba dee midigtaa lagu tawalihi jiray ama lagulaba iman jiraye markay wax bixin noqoto dee waa midigtii bal matalan markaas waxay midigtiisu bixinayso ee uu ku sadaqaysanayo midigtiisii aanay gacantiisa bidixba ama ciddii joogtay aanay kaba warhayn warajulun midna nin weeye dakar allaha ilaahay xusay oo ilaahay buu xusay waaba dikrigii lisaaniga adkaar ama qur-aan buu aqriyay ama dikrigii kale ah taas ama dakar allah bmacnaa tadakar ilaahay buu cadamadiisii iyo weynidiisii buu xusuustay wacdigiisii iyo waciidkiisii buu xusuustay bal taasoo tadakur aan kaba dhigno khaliyan xaaliya isagoo cidla joogo macnaa cidla joogta oo la yidhaaho dee walaa dadku istustusaya aanay jirinba fafaadat ay dareertay oo caynaahu dumuucu caynayhi weye idhihiisu ay ilmeeyeen kaasna khashadiisu ay heerkaa gaadhsiisan tahayna isaguna fadligaasuu mudanaya maxalu shaahidku warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu bal matalan taasba weeye xadiidkuna waa xadiidka aynu dee soo marmaray saas iminkana intan aynu hore usoo marray dee sadaqadana ruuxuu hadduu cid u dhiibayo dee midigtii ayay tahay meeshii ama waxa weeyaan ruuxa kale loogu gudbinayay ee loogu dhiibayay taasba weeye xadaثna caliي bn اljacdi qaal ahbarana shucbatu qaal ahbaranii macbad bnu khaalidi qaala samictu xaariثaةa bna wahbin alkhusaaciya radia اllahu canhu yaquulu xadiidkan isagaa xalaytaynu kusoo maray baabkii asadaqatu qabla rad ayuu inooguba jiray xadiidku sanadka macbad ibnu khaalid iyo inta ka dambaysaana markaa horeba aynu soo maray haddaba rasuulka ilaahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo samictu nabiya sala allahu caleyh wasalam yaquulu tasadaquu sadaqa la baxa oo wax sadaqaysta taas fasayaati calaykum waxaa iman doonaa zamaanun zaman yamshi uu soconaya arajulu ninku bisadaqatihi sadaqadiisii uu la soconayo fayaquulu rajulu ninkii oo dhan uu bandhigayay ee uu doonayay inuu kaba qaato low ji'ta biha bilamsi haddaad laba iman lahayd shalay laqabiltuha minka waan ka aqbali lahaa fa ama alyowma maanta falaa xaajata lii fiiha la araba lii fiiha dee laftigii hore macnaa wax xaaja iyo wax doonoon ka leeyahy ma jirto bal markaa sadaqaysta xadiidka intiisa kale waan soo maray halkana baabku wuxuu baabaysnaa baabu sadaqati bilyamiin da xadiidka waynu soo maray halkan lafti imanka alyamiinna inooguma sugnee laakiin ruuxi uu la baxayo waa sadaqaysanayo maxaa machuud ahayd marka sadaqa lala baxayo waa midigta dee ayaa machuud ahayd oo taasi iyadu waa mid jaanib kalena xadiidkani hadduu bal sadaqadii buu la baxo wuu sadaqaysanayay un dee saa idlaaqa uu kuba yimi xadiidkaa hore dee qeydku inoo laba socnaa ee ahayd almunaawalatu bilyamiin ayaaba inoo qeydaya weeyaan oo bal markaa waxa weeye uun xadiidkana dee ama waxa asal ah dee waa gacan hadday dee aanay cudurdaar kale jirin in dee midigtii ciddii wax loogu dhiibayay ee wax la siinayay ama laga qaadanaya ama taasi waa midigta uun waxa weeyaan meeshii iyo mowdiceedu iyo halkii lagulaba imanaya baabu man amara khaadimahu bisadaqati walam yunaawil binafsi adaakani bau bayaani man balbaabkii shaksi caddayntii weeye amara amray khaadimahu ruuxii khaadimkiisa bisadaqati sadaqa inuu bixiyo walam yunaawil binafsihi isaguna fahaantiisii dee isagu aan bixin oo kii midigtiisa ka dhiibayay aan noqon ee cid kale ayuu amray oo bal waxa weeyaan uun sadaqadaa hore baabka hore inooguba sheegay ruuxii isaga ah kii qaaday kii bixinayay gacantiisaa midig kaba dhiibayay baabkana muxuu halkan uu inoogu keenayaaba bal waxa weeye haddii arrintu ay ahayd midigta iyo waxyaalaha sadaqadii in lagalaba baxo oo mubaasharadiina ay ta mudan ahayd laakiin dee taasi wax laasima ma ahee hadduu ruuxuu cid kale u wakiisho cid kale ay markaasa halkii macniba aynu kuba soo maray xadiidkiisii cid kale ay sadaqadiisii bixinayso isagu ka gacantiisa midig ka bixinayaba aanu noqon iyadna shay jaa-isa weeye wax mancoo kuba sugani ma jirto tarjamada tan buu u keenayoo bal ruuxii amray khaadimkiisu inuu sadaqadii bixiyo isagu aan ruuxii dee baahnaa ama ciddii laba siinaya aan isagu gacantiisa si mubaasharatan ah aan ugaba dhiibin taas buu baabkeediya waqaala abuu muusa can inabiyi sala allahu caleyh wasalam abuu muusa wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya huwa waa khaasinkii axadu lmutasadiqayni labadii sadaqada la baxayay midkood weeye intan waa in mucallaqa xadiidkana in sha allahu tacaala dee u casharada soo socduu inoogu iman doonaa isagoo mawsuula oo dee dhan oo lafdigan aan ahayne xadiidku uu dhan yahay xagga kalena bukhaari iyo muslimba xadiidka way wariyeene kollay ruwaadda dhammaan sida ay ku dabdiyeen waxa weeye in taniya laga dhigo waayo aniga alxadulmutasadiqiina ii taalla ee laakiin siduu sheekhuba ama imaamku halkan caddaynayo fii riwaayaatu saxiixayn oo dhan waa taniya uun dee waa ixtimaaluun ama jawaaskeedun qoladii tan kuba dabdisee laakiin bukhaari iyo muslimba xadiidku tuu kuba yimi weliba riwaayaadkooda guud ahaanna uu kuba yimi waa in taniya lagaba dhigo huwa markaa kii khaadimka ama khaasinkii dee wixii isaga la yidhi bixi iyadoona waxba ka khiyaansan isagoon diidanayn oo ruuxii la siinayay wejiga u ururinahayn ee bal maalan wixii oo dhan oo kaamila gacanta ka geliya ciddii la amray axadulmutasadiqayni labada sadaqada la baxay midkood weeyo muxuu noqon isaguna waa mutasadiq waayo mubaasharadan iyo ajir buu ku yeelanaya habaab baa lagaba siinaya ruuxii xoolahan lahaana waa mutasadiqo waa isaga iyo dee ninkii xoolaa lahaa ayay labada mutasadiqay noqonayaan laakiin xadiidku isagoo dhan buu inoo iman doonaa insha allahu tacaala marka halkan muxuu u wadaa imaka kan dee noqday axad almutasadiqayn ninkii xoolahan lahaa gacantiisa wixii kama bixinayo kanaa bixinaya isagu laakiin xoolihii buu lahaaba kol haddii bal maalan markaa dee waa shay jaa-isa weeyaan oo ma aha un kol haddii la yidhi asadaqatu bilyamiin iyo midigtiisa inuu kaba sadaqaysto ruuxa inuu gacantiisa uu kaba bixiyo mooye wax kale inaanay ka gudayn arrintu maaha ajrigiisii waa leeyay ee laakiin markay noqoto mubaasharadii ciddii kolba la bishaare la baashiraysay dee waa midigtii xدثنا cثمان بن أبي شhيبة قال xdثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa anfaqad hadday bixisaa almarأatu haweenaydu min طacaami beytiha waa cuntada gurigeeda hayra mufsidatin mid wax fasaahadinaysa xaal aanay ahayn oo waa cuntadii guriga ayay bixisay way sadaqaysanaysaa mid wax fasaahadinaysa maahoo dee wixii raashinkii reerkiba u yaalay intay wada bixiso halkaa reerkii bilaa raashin meeshii noqonayo taas oo mid way bixisay kaana laha waxaa u sugnaanaya ajruha ajrigeedii ajrigii bima anfaqat waa bisababi infaaqiha waay waa bixintan ay bixisay sababteed walizawjiha ninkeedana ajrigii baa u sugnaanaya ajruhu ajrigiisii baa u sugnaanaya bimaa kasaba isna waa bisababi kasbi shaqadan uu soo shaqeeyo waxani waa xoolihiisii ah walilkhaasini ruuxii khaadimka ahaa isagu khaadim buu ka cabiray imikana khaasin khaasinkuna waa ruuxan dee bal waxa weeya ruuxa maalka uba haya uune ruuxii maaliga ahaa wixiisii gacanta ku haya markaa shardi maaha inuu khaadimkiisii yahay laakiin dee kolley halkanba khaadim buu uguba yahay kol hadduu wixii gacanta uu kuba hayo khaadimkii kalena waa la xukum taas uu dhigtaye ruuxii bal matalan khaasinka ahaa ama khaadimka ahaana milu dalika oo macnaa waa ruuxii waxaan gacanta ku hayay ee wixii la amray bixinaya maaha waxaan la amrin ciddii la yidhi siina siinaya isagoo dhan khiyaama aanay jirin diidmana aanay jirin isaguna ajrigaasoo kale uu leeyahay welibana laa yanqusu ma nuqsaaminayo oo bacduhum barhkood ajra bacdihum barhka kale ajrigiisa shayan oo macnaa waxa weeye maaha uun ajrigii haddii imika ninka uu bixiyo uu heli lahaa in saddexdoodii loo qaybinayo oo iyadiina qayb loo goynayo khaadimkiina qayb loo goynaya isagana qayb ay u hadhaysa maaha kana ajrigiisii kasabka ku leeyahy iyaduna ajrigeedii way leedahay isna ajrigiisii buu leeyahy waa ajri dhan oo midkoodna ka kale kama dhimayo ajrigiisii wax looga soo garoocayo ka kale looga soo goynayo arrinku maaha bal in xagga marka la eego dumarka iyo bixintooda iyo waxay bixinayaan xadiidka cuntadii baa inooguba timi lacagta iyo waxyaalahaas iyo maxay noqon doontaa xukunku iyo umuuraha kale iyo bal xadiidee bal kolley kaloo markaa aan kitaabka inooguba sugnayn raacin doono taraajim insha allah casharada inoo soo socda ayay tarjamo u khaas inooguba iman doontaa markaasay noqonaysaaye laakiin halkan maxay tahay un intan uu soo qaatay shardi inaanay ahaynuun oo macnaa waxa weeye in gacantiin inaan waxa weeyaan midigta ha lagu bixiyo wixiida aynu xadiidka inooguma sugnaa inaanay keensanahayn inuu waxa weeyaan isagu uun gacantiisa kuma bixiyo inay cid kale aanu u wakaalin haddii cid kale bixinayso cid kale bal markaa uu idmay oo u fasaxay iyadna ajrigii waa halkeedii uuno ee taasi waxaynu marku bixinayn dee gacantii midig laguma bixiyo nintaaba way ama umuuraha kale waynoo imanaysaa waa baabba waxoogaa ah axaadiidiisu dhib ma laha haddii dee kolley imika waqtiga in yarbaa kaba hadhee ma yar joojin karo laakiin waan siraacinayna baabka khaasatan inta hore mooye inta dambe siaan u fudaydin karna isaga fudaydinayna wuxuu ihi baabon laa sadaqata sadaqa ma ahaanin sadaqo lala baxaa ilaa can dahri kinan kaaftoon dhabarkii uu mooye waa ilaa can kinanu dahriga haddaan ziyaado kaba dhigno macnaa wuxuu ruuxuu isay ka maarmayo taasun mooye sadaqa maaha no macnaa ujeeddada ruuxii haddii uu sadaqo la baxayo dee wuxuu isagiiba u baahan yahay ama reerkiisa ay u baahan yihiin sadaqo in loola baxa maaha ee wixii bal maalan markaa isagii maaha mustaqbal dambe iyo waxyaalahaasi markaa aanu u baahnayn isagii iyo dadkii uu nafaqaynayay taasunbay sadaqo noqonaysaa ee candahayne wax kaaftoon iyo haninimo uu waxaan ka qani yahay taas ayuunbay sadaqadii ay ka markaa kaga baxaysaaye laakiin wuxuu isagiiba uga baahan yahay oo hadhow baahidiisi meesha ay imanayso taas lama baxayo laa sadaqata ilaa can daari qinan laakiin bal xadiid baa tan inooguba iman doona insha allah laftigu in yaruha kaba dunaadeen waman tasadaqa wa muxtaajin bal intan waa yar aada u fiirsan doontaan kolley tarjamadii waxaan oo dhami tarjamaday inta hore o dhan ka mid yihiin hadalkiisii axaadiis uu soo qaadayo dhowr xadiisa uu soo qaadiyo hadalkiisna sheekha way isku googo-naan doonaan arrin kalena way jirtaayoo dee ibnu abi jamraan filaya mukhtasarka dee waan soo wada marnay lasoo wada aqrisay baan filaya ama dee in badan soo aqrisay in tarjamada muu soo qaataa in iyadoo intaa inteeda badan xadiidkeedi iyo tan isla googo-an tahay waxaa laga yaabaana sharaxuna inaanu hagaag uba sharxin oo dee ruux imika waxaan fahamsan oo ama halkan kuma fahamsan mooyaane usluubka iyo ibnu abi jamre inay intani wax mucaqadaba noqoto mushkila waayo intanuu soo dhigtaa tarjamadii bay kaba mid tahay axaadiis baa ku dhex jirta xadiidkii markuu dhigta dabeed baa wax tarjamadii ka mid oo in qeyd hore qeyd noqonaya ay hadalkii raacayaan hadalkaan arki doonee laakiin bal ibnu abi jamra waa soo dhiganaya haddaanu qaybin ay kaba maqantahayba inta badan hadalkan wuu soo dhigtaa in ruuxii aan hagaag u fahamsanayna kolley waxay ila tahay uun waa yar laqbadaaba xataa isku taagaysa laqbadii iyo hadalkii sidii la ysuguma xidhi lahaa jawaalbukhaarigana way ka dhacdaa tan maahay laakiin meelo kaleo markuu taraajimta bukhaari ishkaal kale kolkol tarjamo usoo dhigtaayo dee markaasay noqotaaba si loo laqbayn lahaa iyo kolkol ay isagaba yar adkaataa meelo bal halkan waxaa leeyahy ibnu abi jamra ee waa u fiirsan doontaan laqbadayda marka wuxuu yihi baab laa sadaqata ilaa cala dahri qinan tarjamadii baa inoo socota waana hadal bukhaari wuxuu yihi waman tasadaqa ruuxa sadaqaystayna xadiidkii baa ahaa laa sadaqata ilaa can dahri qinan ruuxa sadaqaysta walxaal huwa muxtaajun uu baahan yahay oo isagoo baahan buu wixii uu baahnaa buu la baxay aw ahluhu muxtaajun ama qoyskiisuba ay baahan yihiin aw calayhi dayn ama korkiisa dayn yahay dayn baa lagu leeyo wixii uu deynka iskaga bixin lahaaba ayaabuu dee la baxayba fadaynu deynka lagu leeyahay inuu bixiyo ma ayaa axaqu ku xaq leh an yuqdaa in la bixiyo min asadaqati sadaqadii iyo walcidqa xorayntii iyo walhibatibadii oo wuxuu leeyahay ruuxu hadduu isagoo wixii u baahan ama qoyskiisa ay u baahan yihiin isagu uu sadaqaysto xadiidkii laa sadaqata ilaa can dahri qinan buu imanka tafsiir ugaba dhigayaa markaa sadaqadii maxay noqon shardigeedii ruuxii wax sadaqaysanayay waa inaanu laa yakuuna muxtaajan linafsi nafahantiisa aan u baahnayn aw liman talzamhu nafaqatuhu bal maalan sadaqadiina waxaa raacaya tabarucaadkii kaloo dhame saa'ira tabarucaad way raacaysaa marka muxuu yidhi haddii ruuxii dayn leeyahay oo dayn laguba leeyahay khaasatan fuqaadu waa daynkii mustaqriq ahaa bay kaba dhigaan bal maalan khaas bal haddii dayn laguba leeyahay dee inuu sadaqo la baxo ama cid wax siiya ama addoon uu lahaa xoreeyo ama wax kale uu ku tabaruco deynkanoo uu bixiyo ayaa kaga xaqlaya deynka iska bixiyo weeye xoolay dadka yaanu bicilati sadaqa si uu soo wada kuba baabiina fadaynu xaqa an yuqdaa min asadaqati waalcidqi waalhibati wa huwa na waa tasaduqiisaasi iyo tabarucaasi raddun calayhi mid isaga lagu celinayo weeye oo macnuhu waxa weeyaan ruuxaa deyn lagu leeyay uu jiro ee mustaqriqa inuu wax ku tabaruca kama ansaxayso iminka bukhaari tan wado kolley fuqahadu waxay kuba qaydaan haddii dee cinda aliflaas weeyaana xajri jiro qadiga uu xukumay dee ruuxaasi dee in wixiisii dadkii lahaa dadkan wax ku lahaa loo hayo oo kale tabaruciisu marna ma ansaxayo wuxuu bixiya ma ansaxayo wahuwa raddun calayhi macnaa tabaruci iyo tasaduqi isaga ayaa dib loogu soo celinayaa marduud bawey laysa lahu hadalkii bukhaari baa wata laysa lahu uma sugnaanin an yutilfa inuu baabi'iyo amwaalanaasi dadka xoolahooda oo macnaa waa maxay deyn baa lagu lahaa waxaanu gacantiisa ku hayaa dee deynkii inuu kuba bixiyaaba la mutay hadduu dee markaa noqdo inuu sadaqaysto ama cid uu siiyo oo kale xoolihii dadku baabinaya markaa ma laha inuu xoolihii dadka baabi'iyo waqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi man akhada ruuxa qaata amwaalanaasi dadka xoolahooda yuriidu xal uu doonaya itilaafaha inuu baabiyo ruuxu dayn baabuu qaatay wuxuu leeyahy ma kol baad bixinoo inuu baabiyu doonaya inuu celiye inuu bixiyeyo taa ma doonayo atlafahu lahu ilaah baa isaga baabiya halaaga xadiidku mar dambe ayuu keeni doonaa kitaabka kuba iman doonaa ilaa an yakuuna waa meelahaan leeya u fiirsada oo ilaa an yakuuna iminka xadiid buu soo dhexgeliyey laysa lahu an yutrifa naasa buu soo eli bal hadalkii horean istitnahan ku xidhaynaay waman tasadaqa ruuxa sadaqaysta walxaal huwa muxtaajun uu isagu baahan yahay aw ahluhu muxtaajun ehelkiisu iyada caleyhi dayn waan kaba reebaynaa bal muxtaajkii baan kaa dhiganaa isagoo baahan ninka ruuxu sadaqaysta dee wahuwa raddun caleyhi baa meesha imane ilaa an manaa arrinkaas iyo tasaduqaasi isaga mid lagu soo celinayo weeyo ma laha ilaa an yakuuna inuu yahay uun mooye macruufan ku lagu yaqaano bisabr adkays iyo sabir oo fa yu'hira markaa uu dadkii kale naftiisii kaba horraysiyo calaa nafsihi naftiisa uu kaba horraysiiyo walow kaana bihi khasaasatan baahibaha kuba sugnaato marka uma wada celinayno dee markay ehelkiisii baahan yihiin iyagiibaa nafaqadooda ay saarnayda iyagaa dadka oo dhan oo kale oo dhan kaga xaq yeelanaya haddii dayn lagu leeyaoo dee mustaqriq uu jirana daynkii inuu iska bixiyo weeye ee isagiibaa baahan waxna waa hayaa wixii uu hayay buu sadaqo ula baxay wuu baahan yahay haddii aanu ruux sabraya ahayn oo dee iihaarkaa markuu la yimaado iyadoo baahiba jirta adkaysanayo oo wax mukhaala maxduuri aanu kaba dhacahayn waxa weeyaan haddii aanu bal ahayn inuu bixiyo oo wixii uu baahnaa sadaqaysta malaha laakiin haddii uu yahay ruuxaa saabirkaa iihaarkaa laba yimi waa saabir uu ku sabraya wax kale oo dee bal matalan mukhaalafa ama su-aal dad ama waxyaalo kalena taasi iyadii kama dhacayso oo u adkaysanaya marka caynkaasa arrintuna baahidiisii unbay joogtaa maaha wax dad kale ay kuba tacalluqeen iyada markaas waabay bannaanaanaysaa buu leeyahy ilaa an yakuuna macruufan bisabri fa yuira calaa nafsihi walow kaana bihi khasaasa markaa muxuu soo qaatay ka ficli abi bakrin weli hadalkii bukhaari baan ku jirnaa si abi bakr radia allahu canhu ficilkiisii xiina tasadaqa bimaalihi maalkiisii markuu sadaqaystay wakadalika saas oo kale ayay athara alansaaro ansaarna ay dee iyagii horraysiiyeenoo ay nafahoodii waxay ka horraysiiyeen almuhaajiriina muhaajiriintii oo wixii ay hayeen muhaajiriintoon xoolo lahayn ayay waxoodii iyagoon waxba ka hakaran ayaaba sa dee ninkii ay kitaabkana meel dambe kuba iman doonto cashadiisi iyo cashadii bal matalan ruuxii dayfkaa siiyey iyaguna ay halkaa habeenkii isagiiyo reerkiisii iyagoo qatanba ay seexdeenba ansaarna saasay yeeleen dad sabraya oo adkaysanayay ahaayeenba wey wanaha nebiyu xadiid kaluu soo qaadaya dhowr xadiid buu ama shan xadiid buu halkan ama shan dee ayuu ayuu tarjamada dhex geliyey macnuuna bal waxa weeyaanuun imaka ilaa an yakuuna macruufan bisabri waa kalaamkii musanifkaa nidhi waxaanu doonayaa xadiidka cumuumkiisii laa sadaqata ilaa can dahri kinan sadaqa lala baxaa ma jirto kaaftoon iyo qadnimo korkeed mooye ruuxu haddii aanu waxaan ka maaransanahayn oonu ruux dee aan u baahnayn aanu noqon wixii ma sadaqaysan karo tii buu doonayaa cumuumka halkaasa ruuxiina muxtaajka ahaa inuu khaas yeelo oo wuxuu leeyahay ruuxii muxtaajka ahaa ee iyaanu wax sadaqaysanin xadiidku haba ahaadee hadduu yahay ruuxaas isagu lagu yaqaano sabir adkaysi iihaarkana la yimaado saa abibakar oo kale iyo ansaari ay yeelaan waabay bannaanaanaysaa laakiin haddaan ruuxii taa aan laguba aqoon ama dadkiisi ay u baahan yihin oo iyagii aanay sabrahaynba ama deynkaa lagu leeyahay wixii inuu sadaqaysta malo wixii waa lagu soo celinayaa marka xaggan marka la eego uu yidhi inka ficli abi bakrin kollay dee qisada siyarta iyo taas waan haynaayo imaka halkaa kuma sii joogjoogsanayno xadiid adigu kollay cumar oo kale iyo warinayeena tirmidiya ay wariyeenna waxaabuu ahaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalamu alay sida cumar yidhi inuu sadaqa amray inay sadaqa la baxaan markaasna xoolaan hayay markaasaan idhi maantaan haddaad maalin un ka dheeraynayso ood ka badinaysa abaabakrin maantaad ka badin oo markaasaan xoolahayga intan kala badhaan badh rasuulka ilaahi u keenay salawaatullaahi wasalaamu calayh abubakarna waa yimi oo wixii uu hayeyba waa isaga xulaa maanta adaa ka badin doona wixii uu hayeyba u wada keeno rasuulka ilaahi baa ku yidhi maxaad reerkaagii u reebtay cumar wuxuu yidhi dee reerka kala badh baan u reebay ama abubakar muxuu yidhi abqaytu lahumullah wa rasuulah marka ilaahiyo rasuulkiisa baan u reebay isagu waa u adkaysanayo waa ithaarkaas ithaarka ansaareedna waaba dee qisada ansaarigaas iyo si ay kaba yeeleen muhaajiriin marka ay yimaadeen iyagoo wax xooloy wadteenba aanu jirin wanaha nabiyu sala allahu caleyh wasalam waa xadiid kale aynu hore u soo maray halkii salaad aan kuba soo maray xadiidkii muqiira mucaawiya markuu yidhi bal rasuulka ilaahay wixii aad kaba maqasho salaadda dabeed odhan jiray ee isoo qor rasuulka ilaahay waa nahaye can idaacati اlmaali xoolaha in la dayaco uu nahiyey falaysa lahu markaa shaksiga uma sugnaanin an yudayica amwaalannaas dadka xoolahoodii inuu dayaco bicilati sadaqati sadaqa ciladeed oo macno waa maxay ruuxii dayn buu qaatay waa xoolo dad waxaan uu hayaa haddii uu bal maalan wixii sadaqaysto wuxuu iyagii siyaano aanay jirin dee maalkaba idaacadiisa waa la nahayay xoolaha dadka inuu dayaco sada waan sadaqaystay daraaddeed iyo waan ku tabarucayo waxaa khayrkan kuma bixiye uu kuma dayacay xoolihii dadkeenu sadaad u hayn taas ma laha wa qaala kacbun radia allahu canhu wuxuu yidhi qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi ina min towbatii isaga xadiidkiisa oo dheer baa inoo dambeeya xadiidkii kacab towbadayda waxaa kaba mida an ankhalica inaan ka dhex baxo min maalihi xoolahayga markii ilaahay towbadii kaba aqbalay sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulih iyaday sadaqo ilaahi iyo rasuulkiisa ay uba tahay qaala wuxu uhi amsik calayka bacda maalik xoolahaga barhkii hayso ha wada bixin barhkii hayso fa huwa khayrun laka barh inaad haysato ayaa adiga kuu khayr badan qultu markaa waxaan igu idhi fa inanii anigu umsiku waxaan haysanayaa sahmii nasiibkayga aladii bikhaybara khaybar iguba sugnaaday baan haysanayaa nimanka axaadiidii buu inoo geenaya shanta xadiidan sheegaya tarjamada ku soo arooray mad akhada amwaal annaasi yuriidu itlaafaha waa xadiid ka ficli abi bakrinna dee iyadana waaba taasoo waa xadiid baa iyadna kale aathara alansaaru lmuhaajiriinana dee siirtana macruuf bay kuba tahay waana halkaas mid kale naha nebiyu can idaacati ilmaalla waa xadiid qisadan kacabna waa xadiidoo shan xadiid oo mucallaqa oo barhkood ay kitaabka kuba sugan yihiin ayuu tarjamadii iyo tarjamadii raaciyeyba xagga markaa masalada markay noqoto ruuxii deynka laguba lahaa ibnu badaalna waa soo naqliya waxay ummaddu kuba ijmaacsan tahay maalkiisii intuu ku sadaqaystay inaanu ruuxii uba bannaanay inuu markaa deynka bixintiisii kaba tago oo taas uu kaba tago oo iyada waa mid kan uu markaa la leeyahay sabir in laguba yaqaanaa ruuxii muxtaajka ahaa wixii u baahnaa sadaqaysanaya noqonaysaa ruux deyn lagu leeyahay inuu deynkii wixii sadaqaysto uu ka tago deynka bixintiisii taas inaanay uba banaanayn bal waxa weeyaan taas way qabaan xagga kale marka la eego sabirkan uu imika sheekhu tilmaamay sidaa dabar iyo qolooyinba jumhuuru culamaa ay kaba soo naqliyaan ruuxu maalkiisa dhammaantii hadduu ku sadaqaysto isagoo caafimaad qaba caqligiisuna fayow yahay deyn lagu leeyayna aanu jirin ciyaalla aan lahayn u adkaysanayana idaaqada taa uu adkaysanayo bal marka caynkaasa waa jaa-is bay leeyihin laakiin quyuudda haddii mid kamid la haddii ciyaalku xataa ay dee sabrayaana way raaciyaane bal haddii quyuudda mid kamida la waayo shuruuddaas arrinkii dee ma yeelanayo waana tan uu sheekhu kaba cabirayo inay taasi raddi ay noqonayso raddi ay noqonayso axaadiida uu inoo soo arooriyna waa dhowr kale xadaanaa cabdanu qaal ahbaranaa cabdulaahi can yunusa can الzuhriyi qaala ahbaranii saciid bnu اlmusayibi anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala اllahu calayh wasalam khayru sadaqati sadaqada ta ugu khayrka badani maakii weeye kaana ahaaday can dahri kinan kaaftoon iyo haninimo korkeed ahaaday taas lafdigii tarjamada iyadna xadiid buu kuba yimi laa sadaqata ilaa can dahri kinan wanafyi baabay ahayd sadaqaba mama jirto haddaan haninimadaas iyo ruuxan ruux dee ka maarmayo oo waxan aan u baahnayn aanu ahayn ruuxa laba baxaya lafdiganna khayrta inooguma sugan marka taasi waxaabay keenaysaaba dee sadaqadii dhammayd ayaa ah can dahri kinane haddii ruuxu saabir yahay oo bal maalan tan dee waaba lagaba khayrka badan yahay laakiin suuradan baaba imano inay ay tahay uun in waxa weeyaan sadaqadii kaamilka ahayd waa taa can dahri qinan lala baxo wabda bilow biman tacuulu intani way inoo iman doontaa haddii alla yidhaaho oo bal waxa weeyaan xadiidkan xadiidka dambe macnaa markaad wax bixinayso ciddii aada nafaqaynaysay ku bilow waa dee naftaadii iyo ehelkaagii iyo qoyskaagii kuwaas nafaqadooda ay waajibka kugu tahay iyada adiga dee lagu weydiinayo kuwa horta wixii aada siinaysay kusi markaasi wixii intaa dheer ayay dee sadaqadii markaa imanaysaa xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna وhayb qال xadaثna هiشham وهiشham بن curوة can abiهi can xakiim بn xizاami radي الlah canه oo curwaة بn زubayr baa wuxuu ka warinaya صaxaabiga xakiim ibnu xizaam waana ibnu akhi khadiijata binti khuwaylid weeye waana reer bani asadun hishaam iyo curway de waa isla wada reerintooda can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaal alyadu gacanta alculyaa sare tafsiirkeedna xadiidka ibnu cumar buu inoogu iman ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose wabda waxaad ku bilowdaa markaad wax bixinayso biman tacuulu ciddii aada nafaqaynaysay taas ku bilow wakhayru sadaqati sadaqata ugu khayrka badanna can dahri kinan wamaa kaana can dahri kinanoo waa kaaftoon iyo qaninimo iyo waxa ruuxoo dee wixii kifaayadiisa ay uga hadhay wixii korkeed ahaaday taas baaba u khayr badan waman yastacfif ruuxa isdhowra ee su-aashii iyo baryadii iskaba dhowra yucifahu llahu intani ama jumladani kolley mar dambe inoo iman xadiid kale oo laakiin abu saciid xadiidkiisa markaa ilaah baa isna ku arsaaqa markaa cifo hadduu iskalifo isdhowro oo baryadii dadkiiy waxaas iyo bal markaa iyo baahidoodii inuu u bandhigto iyaga iyo taa uu iska ilaaliyo ilaah baa cifo ku arsaaqaya waman yastaqni ruuxa isqani yeelana oo balmaa waxa weeyaan dadkii isagoo u qancay wixii ilaahay kolba siiyey ayuu kuba qancay hadduu waxla-ani ay jirto waa u adkaysanayaa wuxuu muujisanayaa qaninimo iyo kaaftoon dadkii uu kaba kaaftoon yahay yuqnihi llahu ilaahay baa qani yeelioo qanaaco qarbina uu ku arsaaqay marka baahidiisu ay timaadana ilaah baa dee meel waxa min xaytu laa yaxtasib baaba ilaahay wuxuugaa keeniyo ilahay baa qani yeeli iyada intan dambe insha allah intaan saka ku jirna inoo iman وعن وهيم قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا معنى هو محي حديث كان هو سنة كي هراء أيو موصول كياي موسى بن إسماعيل بخاري لبدا بكا ومقلي وهيب مركي هرانا وكسونا إما كان هو كسوية لكن وهيب با لبا طريق له طريق هراء محو نقضي هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام طريقة لبادنا وهشام عن أبيه عن أبي هريرة مركا إنه عروة بن الزبير حكيم بن حزامنا وكم مقلي عروة أبو هريرة وكم مقلي عروة بن الزبير وهيبنا هشام لبدا السند بأو كقواب مقلي دي بخارينا ساسو لبدا ودي بأو قوضا مقلوب المركا تاوي حدثنا وحديث كباب كينا قدام بي حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حق سند لباد بان كن نقني وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث هو حديث نافع عن عبد الله بن عمر هرتوامد كان ضمن مالك باكورنيا وسلسلة الذهب كهرنا أيوب باكورنيا كهرة أيا كان نازل سن كان ضمبو كان بخاري يد markaa marka la eego rasuulka ilaahay afar baa u dhexeeya ka horena shan baa u dhexeeya laakiin waa xadiid keliya wuxuu hi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi walxaal huwa cala lmimbar isagoo mimbarka ku sugan wadakara waxaanu xusay rasuulka ilaahi asadaqata sadaqadii xusitaanku waa maxay fadligeedii buu sheegay dadkii buu ku booriyey sadaqa inay la baxaan watacafufa isdhowritaanka barya iyo su-aal la yskaba dhowrana taa fadligiisa iyo wanaagga uu leeyahay kaasna waa sheegay waaba taan dee waman yastacfif yucifahu lahu aan hayno wlmas'alata bukhaari san baa dhacday halkan in wowi ay markaa almasalata horteedu wowi ay taalo marka ay tahay tacafufna waa sheegay oo waa dee wanaagii walmasalata baryadii oo markaa dee waa xumideedana waa sheegay iyo dee isagoo markaa wadamba almas'ala laakiin muslim oo kale xadiidka markuu wariyuu maalik kaba wariyey isagoo cabdullahi bnu maslamuu ka warinaya bukhaariye qutaybu isagoo ka wariyay muslime laftigiisu muxuu ahaa watacafufa can ilmas'alati halkaa wowda bedelkeeda canbaa taaloo isdhowritaankii su-aasha la yskaba dhowrayey abu da-uud oo kale watacafufa minha oo masaladii macnaha isdhowrkii oo min akhdi zakaat iyo waxyaalaha ruuxu iskaba dhowro isagoo hadda isagaba baahan bal umuurahaas weeye haddaba isagoo rasuulka ilaahay umuuraha sheegay ayaa muxuu yidhi alyad lculyaa gacanta sare ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose xadiidkii xakiimna intaasi way noogu sugnayd kanna way noogu sugantay xaadiid kala duwanna way kuba timi laakiin tafsiirka muxuu yahay intan buu tafsiirka kii hore inoogu bayaaminayaaye falyadu gacanta alculyaa sare iyo almunfiqatu ta waxbixinaysa weeye gacanta sare waa ta waxbixinaysa wasuflaa ta hoosena hiyo saa'ilatu waa ta saa'iladae baryootamaysa hadda aakhida muu odhan rasuulka ilaahi tii wax qaadanaysa muu odhanoo ruuxii haddii su-aal la-aan lagu siiyo dee rasuulka ilaahi in la celiyaba nama odhanoo ruuxu inuu qaato weeyaane wixii su-aal la-aan uguba yimi iyo damac la-aan iyo ishraaf nafsi la-aan ha qaatay ahaydbo bal maalan waa ruuxii laakiin wixii su-aashii weeye ta madmuumkee waa tii saa'ilada ahayd ayaa ta liidatee hooseah ta waxbixinaysaana tii sare weeye kolley axaadiid kala duunna way noo timi halkan imaka in alyad alculyaa hiyo almunfiqa ayay riwaayaadka qaarkood almutacafifatu ay kuba timi laakiin shaarixuna aada buu riwaayaadkii meeshaa yimi iyo wixii buu isu wada geynayaa laakiin axaadiid kala duwan oo markaas uu sheekuna soo ururinayo tilmaamayo ayaa waxay noo sheegayaanba ama lafdigaasi mutacafifa tasxiif haba noqdo ama lafdi dee shuduuda haba noqdee inay tahay gacanta sareta wax bixinaysa gacanta hoosena tasaa'ilada ah tii aakhidada ahayd waxaan leenahay imanka halkan ee marka munfiqo loo eego waa runo nooc sufli waa jiraaye laakiin iyada dee dembigan iyo dembigu u yimi taas ma aha qoleenkeena in sharaxaysa waa eegan doontaan falyadul culya hiya almunfiqa iyo abu daa-uud hadalka uu kaba soo naqlinayo inta badan yaxmaad ibnu zayd markay ka warinaya almunfiqa inay yidhaaheen ee midi uu yidhi almutacafif ali mid labaadna waa jira isagoo abu daa-uud taasuu kaba cabire alxaasil hadalkaa socday socday socday markaa meel dambe oo markaasa in ayuu sheekhu raximah llahu tacaala waa heli doontaane muuse bnu cuqba can naafic oo xadiidka wariyeyna isna iskhilaaf baa jira buu ka cabiray oo faqaala xafs bnu maysarata canhu almunfiqa kama qaala malik markaasoo warawaahu ibraahim bnu dahmaan can muusa faqaala almunfiqa labadiiba wuxuu muujinaya sheekhu khilaaf meesha jira oy kala duwan yihiin haddana labadiiba kitaabka waxaa dhacay inay almunfiqa tahay labadna muuse bnu cuqbe intay kaba warinayeen iskhilaafsanaaye sababku waxa weeye ta dambe ibraahim bnu dahmaan in la yidhaaho wuxuu ibraahim bnu dahmaan isagu yidhi almutacafifatu halkaasna waa almunfiqa waa heli doontaan markaa ta riwaayada ibraahim bnu dahmaan baa almutacafifa taas baa khilaafka iyo muqaabalada iyo iskhilaafka meesha jira kuwa muuqanaya haddii kale wax isku mid ay noqon lahayde laakiin dee axaadiistu ta isugu keeni waa gacanta sare iyadaa munfiqaa taa hoosena oo tiisa ay leedahed wallah subxaana wa tacala aclaa waclam